Degmada Matowane ee gobolka Hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay garoonka ciyaaraha ee degmadaasi. Tartankan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Hiiraan waxaana fiinaalka ciyaarta isku soo haray kooxo kala matalaya degmooyinka Beergadid iyo Beledweyne waxaana guusha raacday kooxdii ka socotay degmada Beergadid. Kadib dhammaadka ciyaarta waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Hiirshabelle, Maamulka Degmada Matowane iyo Xiriirka Kubadda Cagta Gobolka Hiiraan.
wasaarad ahaan waxay noo tahay farxad gaar ah ay noo tahay in tartankii muddo ka socday degmada Matowane ka socday oo ah ahay tartan aad u xiiso badan ahay runtii wuxuu noogu soo dhammaaday si habsami leh noogu soo dhammaaday oo nabadgelyo ah waxaan aad iyo aad uga mahad celinaya allah subxaana wa tacaala ee noo suurageliyey in muddo oo hal isbuuc in ka badan aan degmada Matowane ka wasaaradahan aan joogno ciyaartaas waa hambalyaan leenahay reer beergidid hambalyaan leenahay degma matawan hambalyaan leenahay degma beergidid hambalyaan leenahay bulshada gobolka hiiraan ee qaybaha kala duwan ah ee ka soo qayb gashay iyagoo taageerayaal ah iyo iyagoo kooxo u dheelaya deegaanada matala ah inaan u caddayno inay ciyaartu si nabadgelye ah ku bilaabatay si nabadgelye ahna ku dhammaatay satan labada kooxood oo kow iyo laba kala galay oo deegaanka beergadiid iyo degmada beledweyne ah hambalyaan leennahay walaalayaal kuwa laba galow laydinkama badin kuwa kow galow adikana laydinkama badin oo kow aad gasheen labadiinnaba hambalyaan idin leennahay oo sagaal maalin halkan ka socday oo u dhexeeyey laba-iyo toban kooxood oo ka kala socday degmooyinka iyo deegaanada gobolka hiiraan qayb ka tirsan gobolka hiiraan waxaan leenahay runtii waxaa halkan ka dhacday ciyaar qiimo badan wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa ciyaarahan isdhexgalka bulshada ah oo aad ka qabanaysaan oo aad ka wadeen gobolka hiiraan iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan halkan oga hambalyaynaynaa kooxihii galabta halkan ciyaartu ku dhex martay oo faynalka soo gaaray oo ka kala socday maaragtay beergidid iyo beledweyne oo guusha ay ku raacday kooxdii beergidid waxaan leenahay hambalyo guushiin waa guusheenna waa guulaysateen waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay kooxdii ku xigtay oo maaragtay kaalinta labaad gashay beledweynena ayagana oo u hambalyaynaynaa dhammaan kooxihii halkan ciyaarta ku soo bandhigay ciyaarta wanaagsanna waxaan leenahay ayagana hambalyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha tiimka ka socday macallimiintii iyo dhammaan kooxihii farsamada ahay oo halkan ka wada inta ciyaartu socotay oo halkan shaqada ka wada ayagana waxaan u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa shaqadiinna waxaana codsanaynaa insha allahu tacaala mar walba degmada matabaan waxay u diyaarsan tahay in ciyaaraha iyo maaragtay dowlad goboleedka iyo gobolka intaba lagu qabto waxaan rajaynaynaa wasaaradda iyo hay-adaha ku shaqada laba inay maaragtay naga taageeraan in garoonkan la ballaariyo ama loo helo roog oo ciyaarahan ciyaaraha ka duwan maaragtay ay noqdaan kuwa halkan ay degmada matabaan martageliso afka maamulka gobolka magaca maamulka gobolka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka degmada matabaan ee ciyaarahan martigeliyey sida quruxda badan ee ay u dhammaatay u soo bilaabatay u socotay inaan uga mahad celiyo tartankan ayaa dabajooga tartamo kale oo horay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hiirshabelle ugu soo qabatay degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan